ganacsatadan oo shir jaraa'id ay ku qabteen magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayay ku sheegeen in gaadiid ganacsi oo ay leeyihiin uu dekada muqdisho wax nabin yahay shan iyo toban maalmood oo xiriir ah islamarkaana maalin weliba laga qaadayo lacago kiro ah oo gaaraya toban dollar sidoo kale ganacsatada ayaa xusay in dekada ay ka yaalaan boqolaal gawaari ah kuwaasoo ay maalin weliba bixiyaan lacago canshuur ah hase ahaatee wasaaradda gaadiidka ee dowladda federaalk ayaa sheegtay in loo fasaxinin gawaarida ay leeyihiin dadka shacabka ah iyagoo sii hadlaya ay intaasi ku dareen in gaadiidkooda uu daxalaysanayo maadaama uu goobta ku daahay halka uu yeelana badda heelkeeda tahay qaar ka mid a ganacsatada ayaa la hadlay saxaafadda waxayna ka warameen waxyaabaha ay ka tabanayaan dowladda federaalka waxaan maanta ku qabanaynaa shir jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay xooga dhibaato naga haysataan nahay gaadiidleyda gobolka banaadir dhibaato naga haysata dekedda iyo iyo maamulka wasaaradda gaadiidka waxaa naga yaala ilaa laba boqol iyo konton laba boqol oo gaari ayaa dekedda naga yaala waan canshuuranno lacagtoodii waan dhiibnay saxaafadda waa iska ilaali weynay maadaama dhibaato badan ayna haysato gaadiidku uu yahay gaadiid cusub bad soo maray daxal soo maray haddana baddii ay ku socoto meeshuu yaalo waa xeeb ninkii yaqaannaha yaqaana mas-uuliyiinta dowladda ugu sarreeya kolley way fahansan tahay baawuur bad la dhigay oo awal la dhaqin oo shan iyo toban beri badda yaalay maalinka la soo bixiyo ekisbayr dhiiduu noqona baarkaas waxba ma galo intooda badan marka cabashaan nahay ganacsi annagii woo cuuryaamay waxaa la yidhi laydinma fasaxaayo wasaaradda maaliyadda waxay nagu lahayd waa shubnay wasaaradda gaadiidka waxay nagu lahayd waa shubnay waxa aan ka cabanaynaahu isbeshali waxaa weeye wasaaradda gaadiidka oo si toosa ay u qusayso arrintaani wasiirkeeda iyo maamulkeeda inta ugu hoosayda oo ka soo bixila shaqadii ayada loo idmaday inay gaadiidkaas ku fasaxdo dhibaatadaas ayaan ka cabanaynaa baddii waxaa yaalla baabuurtaas way daxalaysanaysaa baakin waa ku socdaa maalin kasta toban doollar laba boqol ku dhufo yaa bixi kara waxaas waxaan rabnaa in hadday tahay wasaaradda gaadiidka hadday tahay wasaaradda maaliyadda hadday tahay wakaaladda dekedaha hadday tahay wasiirka dekedaha cid kasta oo ay qusayso cabashadannadu oo aanoo cabanayno inay gaarto codkeennu waxa aan ka cabanaynana ay tahay waxna haysta waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay isa soo tarayay dadka ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ee eedaymaha u jeedinaya dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud